wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyna warka duhur
maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday xubin al-shabaab u qaabilsanaa aasidda qaraxyada
ciidamada dowladda oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ay dhowaan la wareegeen
ganacsatada iyo doonleyda muqdisho oo ka cabanaysa hoosudhawaa hoos u dhac ku yimid qiimaha kalluunka suuqyada magaalada muqdisho
dowladda hoose ee xamar oo ku dhawaaqday in laga bilaabo maantay ay joojisay shahaadooyinka lagu dalba jiray waa shahaadooyinka dhalashada ee onlineka lagu dalba jiray
caruur walaalo ah oo ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaala xaafad ka tirsan magaalada boorame
kenya oo ka hadashay dibibilaabashada wadahadalada soomaaliya iyo kenya waa somalilan
ciidamada dowladda ah oo la wareegay deegaano ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo baay
gudoomiyaha golaha shacabka oo maanta ay ku wajahaan degmada xudur ee gobolka baal waa gobolka bakool
wararka dibaddana waxaa ka mid ah
jarmalka oo ku dhawaaqay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan dadkii isku dayay qorshihi afgembiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha diseembar sannadah labada kun labaiyo labaatanka u diyaar garoob ah qodobadii aad maqasheen oo fidsan
aynu ku bilowne maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun ku riday eedeysana loo haystay al-shabaabnimo kaasi oo horey ciidanka waa horey ay usoo qabteen ciidanka dowladda xilli la sheegay inuu ku guda jiray aasidda amiino cabdulaahi cabdi muuse jimcaale sharmaarke ayaa la soo xiray saddexdii bishii juun ee sanadkan kaasi oo la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab una qaabilsanay qaraxyada isaga oo la sheegay inuu toddoba miino ku aasay kuna qarxiyey wadooyinka buufobacaad wadada janaale wadada sabiib iyo caanoole iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi agosto dabayaaqadeedii ayaa lagu soo wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida isla xilligaasna xabsiga dhexe ayaa loo diray si baaritaan lagu sameeyo waxaa maxkamaddu ay sheegtay in al-shabaab uu ku biiray isaga oo shan iyo toban jir ah waxa uuna tababar ku qaatay tuulada doolaale oo ka tirsan gobolka baay waxaana dhaawaca uu ka soo gaaray qarax la sheegay inuu ku aasayey wadada sabiib iyo caanoole taasi oo keentay in lasoo qabto isaga oo dhaawaca xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo codsaday dacwad qaadista kiiska cabdulaahi ayaa lagu ogaaday ayaa loo ogolaaday labayo tobanka bishanwaa labayo tobanka bishii nofembar ee sanadkana waxaana maxkamaddu ay la wadaageen qiraal waa qiraalka eedeysanaha waxaana sidoo kale ugu dambeyntii maxkamaddu ay go-aan ka gaartay eedeysanahaasi isaga oo lagu xukumay xabsi daa'ina
ciidamada dowladda ayaa howlgallo qorsheysan ciidamada dowladda ah ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaan ay dhowaan la wareegeen cali aadan ayaa ka waramaya faahfaahino dheeraadah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay saaka ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ee maamulka hirshabelle ciidamada ayaa howlgalkaasi waxay ka sameeyeen deegaanka ceer muluq oo shalay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kala wareeg ama kula wareegeen dagaal la-aan waxaana howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo ay dadku markaasi iyo guryaha iyo sidoo kale gaadiidka noocyadooda kala duwan ee soo gala deegaanka iyo kuwa ka baxaya ay ku baarayeen saraakiil ka tirsan ciidamada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay ujeedka howlgalka inuu yahay xaqiijinta amniga iyo in laga hortago wax kasta oo dhib keeni kara sidoo kale waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ilaa inta ay kala wareegayaan runirgood oo ah deegaanka keliya al-shabaab ay kaga sugayiin gobolka shabeellada dhexe toddobaad ka hor ayay ahayd markii al-shabaab laga qabsaday degmada aadan yabaal oo ay ku lahaayeen saldhigooda ugu weyn ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ay kasoo abaabuli jireen weerarada iyo qaraxyada howlgalada dagaalka howlgallada dagaal ee socda ayaa waxaa laga gaaray guulo waaweyn iyadoo markaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen deegaano hor leh kuwaas oo sanado badan ay maamulayeen kooxda al-shabaab
ganacsatada iyo doonleyda muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoos u dhaca baahsan uu ku yimid qiimaha kalluunka ee suuqyada magaalada muqdisho wariyaheenna mahad nuure ayaa warbixintaani si ambaqaadaya
waqtiga hadda lagu jiro ganacsatada iyo maarata abakaariyada ay faa'iidaan dowladda faa'iida ma ugu jirtaba meel loo dhoofiyana male warshad malay male wixii ku gadmana waa ku gadma wixii kalena markaa laga beraha ilaa fogeeye badda lagu cele lagu daada marka la laabo
halkani waa xeebta curubo ama sugunta liido oo ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee laga soo dejiyo kalluunka lagu iibiyo kawaanada kala duwan ee ku yaalla magaalada muqdisho xeebtan ama halkan oo inta badan doomaha kalluunka ay ku soo xirtaan saddexdii biloodba qaymo gooni ah ayaa wax lagu kala iibsadaa mar waxaa faa'iido qaba ganacsatada doonleyda iyo dadka kale ee kalluunka sii gado marna shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho xilligan lagu jiro kale kalluunka si fudud ayuu u soo helaan dadka doonleyda ah ee raadiyo waana midda sabab u noqotay in raqiis lagu kala gado suuqyada kala duwan ee lagu iibshaya kalluunka magaalada muqdisho taas oo ganacsatada ay noo sheegeen inay saamayn ku yeelatay dhaqaalaha dhinaciisa ah balse waxaa xusuud mudan in shacabka muqdisho qiimaha lagu kala iibsanaya maalmihii dambe kalluunka uu yahay mid faa'iido weyn ugu jira maadaama kiiladii hal iyo bar wax la mida ay siisanayeen ama nus doolar magacayga waxaa la yidhaha naabe naabe baddaanaan ku soo kori odagay adoogay taa halkaas baas daari jiri oo waxaas jabay in halkaas buunta degadaas oo jajabtay ana intaan ka shaqeyn jiri lixdan sanaan ka shaqeynoya toban iyo lix ilmaan dhalay toban iyo lix ilmana badday weli ku sii jiraan iyagana iyaga hadda iyaga hadda iyaga iyaga koriyooyin hadda iyaga badda aadaan badda kaaga shaqeeya aa iyaga badda iyaga shaqeeyaan xilligaas badnaay waa is imaanay waay waqtiga oo deerta ay ku ducaystaan raxmartana waa ku ducaystaan makasti Sax.
dadkaan raxmarta aniga aniga ani ka mid aan ahay oo ani ka mid oo ducada weli hata aniga aan bilaawo makasti malaayiga inaas yimaado ilaahay aan ka barinaa laakiin dadkaan kale iska iska soo galootiley waay maane xoogaa iska wataan gurile keeni markaas dadkaan kale un gurigaa keeni aniga waxaa waay dadki aan ka shaqaynaynayaa nahay oo kusoo duqoobi oo nool soo koriyi oo waxna kusoo koriyaa nahay wallaahi wasaaradda arrintaa kusabsan waxaa ugu baaqaa inay keenaan talaajooyin oo sh- oo lagu keediyo maaragtay kalluunka mkiisaan ugu baaqlaa inay keenaan sababtoo ah kalluunka hadda lasoo daldalayo o dhan meel lagu keediyo mala dadkii waa arkoosa haweenii maalin suuqyada ku gadooyin talaajooyin male malaayi waa ur waa halaabay marka in talaajooyin la keenaan ka codsanaa
waxaa dhabarkayga ku yaalla kawaanka mallayga ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir maalmihii dambe iyo bilihii ugu dambeeyey halkan waxaa ka taagnay saamayn ah inuu jira qiimo la'aan ku dhacday ama kala iibsiga qiimaha mallaygana hoos u dhacay ganacsatada iyo dadkii iibiya saamayn ayuu taasi ku yeelatay balse waxaa xusid mudan inay faa'iido ku qabaan bulshada iibsato ma jirto goobo lagu kaydiyo kalluunka markaan sidaan oo kale si saa'ida ay u soo hesho doomalayda badda ka kalluumaysato waana mid saamayn ku yeelanayso ganacsiga dadka iibiyo kalluunka waxay nala wadaageen ganacsatayda in maalmo uu yaalla kadib badda mar kale dib lagu daadiyo maadaama aysan jirin kale iibsi badan oo oo kalluunka ah macnaha kiilada malaaya hadda ebel waxaa la geli jiray saddex doolar la geli jiray jadalka maantana waxaa marayaa kiiladii baa hal iyo bar la gadaa hal doolar ayaa la gelayaa laba kiilo waxaa la gelayaa hal iyo bar marna waxaa la gadaa kiiladii kan asalka hore wuxuu ahay kiilo afar doolar marna shanaa laga kici jiray maantana ilaahay amarkiisa limac barwaaqaan ku dhex jirnaa dadka ganacsatada maaragta faa'iido ma qabaan laakiin dadka shacabka ah ayaa faa'iido qaba sababtoo faqiir iyo taajir labadaba waa waa cunayaan laakiin markii oo qaaliga oo yahay taajirka keligiisa ayuu ku egyahay halka xabo oo tobanka kiilaa waxaan gadayna afar doolar ilaahay noo hadda noo jabiyo raqiis waa arday qaali ma aha markii hore wuxuu maraya labaatan doolar shan iyo labaatan doolar shan iyo toban doolar hadda afar doolar lix doolar midka weyna wuxuu yahay siddeed doolar oo nolol waa weyn kan kale oo gaagaabkaana laba doolar saddex doolar afar doolar tobanka kiilo camal meel loo dhafiyo male meel la- meel bu- bukse waaweyn oo wax lagu habeeyo oo- oo malee qalajiyaayan ma- lama haysto marka saan wixii noo gadana waa noo gadnaan maantaasaan lacagta ka qaadanaa wixii kalena marka laga berahaynaan badda ku qubnaa ee kalluunka xilli buu leeyahay xillina waa ee, xillina waa deer xillina waa xagaay xillina waa gu xilliyada hadda aan ku jirno waa deer ee, kalluunka aad u fara badan yahay ee, kalluunka badda ka soo baxaya mala cadadi kara cadadiisa aaday u badan tahay waxa keenaya wakhtigiisa lagu jiraa haddeertaan saamaynta oo nagu yeelanayo waxay tahay qiimaha aad dhulka u dhacayo gadashada malaayana aaday u yaraanaysaa sababtoo ee, malaaga marba haddoo tiro bato waa wuu yaraanaa khaasatan wadooyinkana noogu dhib badan oo dadka meenay ka soo baxaya aysan lahayn waxaa ah cabasho oo waxaa usii dirsanaynaa weliba aad iyo aad dowladda inay wadooyinkan oo kabaanka malaaga laga galaayo inay nastaxay noogu samaysay noo furto
codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixinta waryaheena mahad nuure markana caruur walaalo ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ku yaala xaafad ka tirsan magaalada boorame saleybaan alcadaala ayaa ka waramaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dib khasaare badan dheliyey oo ka kacay guri ku yaala magaalada boorama waxaana la soo warinayaa inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray qoyska guriga uu dabka ka kacay deganaa warar kala duwan ayaa wararka ayaa intaasi waxay kusii darayaan in dabkaasi uu ka kacay xaafad lagu magacaabo nafaqo oo ka tirsan magaalada boorama waxaana inta la xaqiijiyay dabkaasi ku dhintay saddex caruur ah caruurta ayaa ahaa walaalo ka soo jeeda hal qoys waxaana la sheegay inay gudaha guriga gubtay ay ku jireen xilliga dabku ka kacayay halkaasina ay ku geeriyoodeen saddexdaasi caruurta ahaa guriga dabku qabsaday ayaa gebi ahaanba basbeelay waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa khasaarahan diyadeed oo aad u fara badan oo dabkaasi uu geystay faahfaahin weliba aysan kasoo bixin maamulka magaalada oo ay kaga hadlayaan khasaaraha rasmiga ah iyo waxyaabaha sababay dabkaasi dhismaha eh, dhimashada iyo dhaawacba- dhaawaca fara badan geystay
waa uu mahadsan yahay waryaheena saleemaan cadaala markan haddii aynu fiirino dowladda hoose ee xamar ayaa waxa ay ku dhawaaqday in laga bilaabo maantay inay joojisay online-ka lagu bixin jiray shahaadooyinka dhalashada agaasimaha waaxda daddhigista ee gobolkani banaadir cabdirashiid waadyare ayaa waxa uu sheegay in laga bilaabo maantay aysan jiri doonin in hadda kadib si online ah loo dalbado shahaadada dhalashada kuwaasi oo sheegay in dhibaatooyin badan ay ka yimaadeen
dowladda hoose een, ama waaxda daddhigistu waxay maaragtay joojiday inayna si jirin wax online ah oo maaragtay qof aanan xarunta imaan oona maaragtay magaalada jooga inuu warqad helo inayna jiri doonin bulshada waxaa uga digayaa marka in cid walba oo rabto warqadan oo dhalashada ama sugnaanta hadda aan bixina rabta inay xarunta imaato kadibna maaragta sidaas broseskii wixii laga rabay ay marto balse maran habaabinta iyo in la maran habaabin bulshada ay ka digtoonaadaan maaragta wax kasta oo maaragtay een, oo sharciga baar marsan inay ka digtoonaadaan ayaan rabnaa Een, wixii xaalad gaara aan sheegna caafimaad wixii ku saabsan oo qofka hadduu xanuunsan yahay annaga ayaan shaqadeenu tahay goobta markaas uu joogo waa naloo soo sheegaa annagaa ugu tegayna waa loo soo adeeg adeegyaa lasoo siinaa balse ma jiri doonto qof aan xarunta imaan in loo adeego midda labaad waxaa jirto online-ka een, keliya waxaa loogu shaqey doonaa dalka dadka dadka dalka ka maqan oo dalka dibadiisa jiro ayagoo marayaan procedures ama nidaam iyo hab aana u dejinay oo xafiiska maaragtay agaasimaha ay soo maraydo kadib maaragtay la hubi doono qofka warqadda een, oo waxaa laga rabi doonaa inuu tago dalka uu joogo ama jaaliyadda communitiga oo maaragta uu la nool yahay ama een, go- qolada een, maaragta communityga maamulkooda u tago warqad ka keensado safaaradii tago ilaa procedure dheer oo maaragta uu mari doono qofkan in la caddeeyo maaragta in la hubsado barta uu sheegayo uu leeyahay waa joogaa in maaragtay een, kadib ayuu heli doonaa sh- een, shahaadada dhalashada balse ma jiri doonto qof aanan marin sharciga iyo nidaamka dowladda hoose u degan inuu dhalasho helo ama maaragtay sugnaan helo ama adeeg walboo da- een dadhigistu ay bixido uu helo marka intaas een, qodobka ugu dambeeya oo ah inaan maaragtay een, bulshada ku wargeliyo in wixii hadda ka dambeeyo dadka loo adeegayo xarunta imaanaya ee ballan ku imaan doonaan
dowladda kenya ayaa ka hadashay dib u bilaabashada wadahadalada soomaaliya iyo somalilan kuwaasi oo la filayo in dowladda xasan sheekh maxamuud ay sii ambaqaado la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalka kenya monika juma ayaa qoraal ay barteeda twitter-ka ku baahisay axaddii ku sheegtay in dowladda kenya ay soo dhaweyneyso sida ay soomaaliya iyo somalilan uga go-an tahay inay sii wadaan wadada wadahadalada monika juma ayaa sidoo kale sheegtay in hogaamiyeyaasha labada dhinac ku heshiiyeen ama isku raaceen in dib loo bilaabo hanaanka dib u heshiisiinta waxaan soo dhaweyneynaa sida ay uga go-an tahay dhammaan dhinacyada inay sii wadaan wadahadalada nabadeed ee waarta sideedii diseembar hogaamiyeyaasha soomaaliya iyo somalilan ayaa waxay ku heshiiyeen dib u furidda hanaanka dib u heshiisiinta ayay tiri monika juma
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada dibadda jarmalka ayaa adkeynaya sharciga hub ka dhigista kaasi oo waa kadiba markii la isku dayeen kooxaha midigta fooga afgembi la sheegay inay la maangaraayeen dowladda dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in dalkaasi uu ku qasban yahay inuu soo rogo cadaadis la xiriira hubka iyo sidoo kale qaabkii loo xakameyn lahay arrintan ayaa imaaneysa kadib markii booliiska jarmalka iyo arbacadii lasoo dhaafay waa howlgal ka dhacay dalka jarmalka ay kusoo qabteen shan iyo labaatan qof kuwaasi oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda midigta foga kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda dalka jarmalka ilaa iyo boqol iyo soddon guri ayaa la baaray waxaana guutooyinka gaarka ah ee sameeyey howlgalkaasi ay beegsadeen kooxaha kuwaasi oo isku dayay waa kuwaasi oo la sheegay inay isku dayayeen inay afgembiyaan dowladda dalka jarmalka guud ahaanna warkii duhuree dhegeysa aad kala socoteen raadiga dalsa waa naginta ciddii wararkaygu seegaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel